waxaa aad u soo badanayo dadka la daalaadhacayo xanuunada ku dhaca indhaha kuwaas oo lagu arkayo xarumaha lagu daaweeyo indhaha doctor maxamed cabdiraxmaan islow oo ka mid ah howlwadeennada cisbitaalka didorshiine ee magaalada jowhar oo aan waraysi la yeelanay ayaa inooga warbixiyey waxyaabaha sababa xanuunada ku dhaca indhaha sidoo kalena waxa uu sheegay in inta badan kaysaska ay qabtaan ay u badan yihiin xasaasiyadda ku dhacda indhaha iyo jug ku dhacda indhaha taasi oo uu sheegay inay u sameeyaan qaliin iyo daawooyin mararka qaar ay u qoraan isbitaalka maadaama uu yahay isbitaal ka shaqeeya indhaha shaqada aaqabana keliya waxay qusaysaa indhaha hadday ahaan lahayd daaweynta iyo fiiqista intaba walaa inta badan indhafiiqista dadka loo sameeya way kala duwan yihiin waxaa jirta dad indhafiiqistooda ay sababeysa da iyo dad indhaha in loo fiiqa ay sababeysa jug kaga dhacda indhaha walaa inta badan kiisiska aad daaweyno waxay u badan yihiin elerjiga inta badan indhaha boqolkiiba siddeetan dadka waxaa laga daaweeyaa elerjia inta badan laga daaweeyaa inta kale soo hartana qof ay jug kusoo dhacday iyo qof oo nabar kasoo baxay iyo intaasay isugu jiraan dadkaasoo kale waxaa loo sameeyaa baaritaano guudaa u sameynaa qofka hadduu okiyaal u baahan yahay okiyaala u qornaa qofka hadduu daawooyin u baahan yahay daawooyina u qornaa si oo xanuunka ugu yaraado maasha allah marka inta badan waxaa bukaanada aadaa u caawinaa inta badan dhafiiqista waxaa sameynaa sanadkii saddex mar ama labo maraa sameynaa mar walba waxay ku xiran tahay tirada dadkay ku xiran tahay dhafiiqista markii dad xoogaa micnaha waa laisdhihi kara dakhtarku wuu imaan karaa markii dadka ee diyaar ay naqdaan dakhtarka markaas wuu imaadaa shaqadiina waa u qabtaa dadka indhaha waa loo fiiqaa xarunta waxaa jirta dhakhaatiir fara badan oo ka howlgashaa jirta inta badan maadaama xarunta ay tahay xarun hadeertaan la aasaasay dhakhaatiirta inta badan way isbedelaan hadeertaan aniga kula hadlaya waxaa laga yaabaa bil haddaa shaqeeyo kadib in lii wareejiyo oo xarumaha kale oo isbitaalada kale lii wareejiyo toorshiine oo bedelkayga dhakhtar kale oo yimaado dhakhtarkaasaasna bil ama labo bilood intii loogu talgalay oo joogo marka inta badan dhakhaatiir badanaa jirta oo meesha ka shaqeysa inta badan dadka la xanuunsanaya indhaha oo islamarkaana ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa u soo raadsada daawo xarunta dodorshiina ee magaalada jowhar